wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka jubbaland ayaa uga degtay dhammaan kalluumaysatada soomaaliyeed in badda ay galaan inta lagu jiro badxiranka taasoo ay suurtagal tahay in kalluumaysatada ay dhibaatooyinka la kulmaan gudaha badda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa kulan la yeelatay iskaashatada kalluumaysatada ugana digtay inay kalluumaysatada ay ka feejignaadaan takidda meelaha fofog ee badda gudaheeda ah wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in kalluumaysatada soomaaliyeed aysan haysan qalab ku filan sidaa daraadeedna laga doonaya inay muujiyaan feejignaan guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed faarax ayaa kalluumaysatada uga digeen xilligan ay ka fogaadaan badda khataraheedana ay badan tahay xilligan oo kale waxaan ku hadlaya magaca kalluumaysatada kismaayo waxaa la gaaray xilligii ay badda xirmaysay oo bisha shanaad ka bilaabato ilaa bisha sagaalaad ku eg marka waxaan u sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah in ay ka istaagaan badda xilligeedii xagaaga ayaa la gaaray ee badda xidmaysay hadda waxaa degay saddex doonyood ayaa kiiboonay ilaa iskudarka webiga ku degay saddex qofna way ku dhinteen waxaan sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso dadka baddana ku dabaalanaya sida kibooroo kale ayagana waxaan rabnaa baddu waa xun tahay inay maaragtay ka istaagaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed cumar buunow ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka ay la qaateen kalluumaysatada isagoona kalluumaysatada uga digay inay xilligan oo kale badda ay kasoo kalluumaystaan maantay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland waxay maantay ka wacyigelinaysaa dadka badleyda ah oo ka shaqaysta badda sidaan ognahay waqtiyadii waxaa la gaaray oo dabeelaha aadaadka u kacsanaa marka waxaan ugu talagalnay inaan dadkaas ooga digno maadaama baddu ay dhibaatadoodu ay tahay waqtigii dhibaatada iyo khasaarada iyo naf iyo maalba ay ku halaagmi lahaayeen waxaan ugu talagalnay marka dadkii reer jubbaland oo ka shaqaysta badda inaan ooga digno badda inaysan gelin hadday gelayaanna agabka loogu talagalay badbaadisada inay qaataan waayo dadkaaseeto mas-uuliyad baa inaga saaran inaan waxa weeye fariinta wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda jubbaland fariin ay u dirayso inay iska ilaaliyaan badda badduna hadday gelayaan run ahaantii waxaa fiican inay badbaadadisadii qaataan ay iska ilaaliyaan waxa weeye waqtiyadaaneet waxaa laga qaadayaa naf iyo maalba waa lagu waanayaa inta lagu jiro xilliga badxiranka ayaa kalluumaysatada soomaaliyeed ay la kulmaan khasaarooyin iskugu jira naf iyo maal waxaana la sheegayaa in hadda gudaha badda lagu laasan yahay ilaa iyo afar doomood oo ay shan ruux ay ku dhinteen maxamed ibraahim washington warbaahinta star magaalada kismaayo